أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى وأثني asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkani waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meel kastood joogtaan waa inaan isku kaashanno faafinta dacwada waxaadna ku soo dhowaataan darsiga lixaad ee manduumatulmaqaasi oo ka sheekaynaysa qhaswaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalem waxaana soo jeedinaya sheekh casaam abuu yaxya كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فبدر الأولى بإثر ناهبي سرح المدينة مغذ هاربي كرز بن جابر وبعد استنقذا liqaaxahu miman calayhi istaxwada waxaynu ku soo dhex jirnay manduumat almaqaazi axmed albadawi raxmatullaahi caleyh waxaynu ka soo baxanay khaswadii saddexaad oo khasawaadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qaaday ahayd ka mid ahayd waxaanay ahayd khaswadan ka soo baxanay khaswat alcusayra ama alcushayra ama alcushayraa qalbo sidii la aqriyo halkana waxaynu ka gelanaa badrun iluulaa ayaynu ka gelanaa bader khasawaadka ka dhacay ayaa saddex qaybood ah oo waxaa la yidhaahda oo lagu kala yaqaanaa badrun iluulaa iyo badrun ilkubraa iyo badrun ilmawcid saddexdaa qaybood ayay u qeybsan yihiin badrun iluulaa waa tan horteenna taala badrun ilkubraana insha allahu tacaala waa tan inoogu xigta badrun ilmawcidna bacda waxdin ayay dhici doontaa oo insha allahu tacaala way noo iman doontaa oo dagaalkii wuxuud markii la kala food qaaday ayaa abuu sufyaan markuu sii baxayey ayaa wuxuu ku yidhi saxaabada mawcidunaa badrun fi sanati alqaadima ayuu ku yidhi ballankeennu waa bader sano soo socota markaasaa marka loogu bixiyey badrulmawcid loogu bixiyey laaksa arki doono may dhicin oo abu sufyaan wuu baqay fa badrun aliwla fa bacda alcushayra dagaalkii cushayra waxaa ka dambeeyey badrun iluulaa badartii koowaad oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu duulay duulaanna uu qaaday biithri naahibi naahibi sarxi lmadiina geelii madiine u foofay ninkii dhacay raadkiisana uu raacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaasoo muqadin ah mid macnaa aada u ordaaya oo deg deg badana haaribin oo weliba baxsanaya kurzi bni jaabirinna ah manaa ninkaa la ohan jiray kurzi bni jaabir la ohan jiray alfihri ayaa wuxuu soo qaaday duulaan ayuu soo qaaday waxaan u dhacay geeli ka foofay ama xooli ka foofay magaalada madiina xoolahaas buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka daba tegey kana daba duulay laakiin kuma guulaysanin oo may dhicin in la qabto kursi iyo geeli uu dhacay in la qabto may dhicin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu soo laabtay khaswadu goortay dhacasana waxa weeyaan rasuulku markuu khaswatulcushayra uu ka soo laabtay habeenna aan toban habeen dhammayn ayuu magaalada madiina uu joogay kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam duulaaka kan ayuu qaaday rasuulku waxa uu baxay bishii jamaadul aakhir sanadii labaad ayuu baxay magaalada madiinana wuxuu kaga tegey saxaabigii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa ee zayd bnu xaaritha la oran jiray xibu rasuulillaah liwaaga iyo calankiisana waxaa waday cali bna abi aalib radia allaahu canhu ayaa waday fa badrun iluulaa badartii koowaad ayaa ku xigtaa biithni naahibi sarxi lmadiina madiina asarxu waa alibil weeyaan waa geelii foofa ayuunba looga jeedaa un alibil walmawaashi alatii tasraxu lilra'yi inbaa looga jeedaa biithni naahibi sarxi lmadiina madiina xoolii u foofay ninkii boobay ee dhacay raadkiisa ayuu raacay kaasoo muqadin ah mid aada u deg deg badan dee qof xoolo dhacay waxaa lagu yaqaanaa maxay inuu oradka iyo socodka uu dheereeyo ayaa lagu yaqaanaa kaasoo haddana xaariba mid baxsanaya haddana waa kursi ibnu jaabir ninkaas weeyaan kadibna sheekhu raxmatullaahi caleyh istiraad waxa la yidhaahdo ayuu sameeyey oo kursi qiso kale uu leeyahay ayuu meeshan inoogu soo dhex daray kursi maadaamuu ahaa ninkii geela rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa xoolii u foofay dhacay uu ahaa haddana kursi markaa gaal buu ahaayey intuu soo muslimay ayuu marlabaadkii wuxuu soo badbaadiyey geelii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga dhacay ayuu soo badbaadiyey si marka uu kuugu sheego kursi inuu muslimay islaamnimadiisuna ay wanaagsanaatay markii dambena rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu difaaci jiray geel dambena aanu ka dhicin ayuu qisadan markaa meesha uu keenay wuxuu ku yihi oo bacdu macnaha bacda hadi alghaswa duulaankaa kadibna istanqada wuxuu badbaadiyey kursi wuxuu badbaadiyey liqaaxahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam haleeladiisii minman ayuu ka badbaadiyey istaxwada caleyhi la wareegay ayuu ka badbaadiyey waa nimankii cukal iyo corayna weeyaan oo cukal iyo cunayna nimankii la odhan jiray cunayniyiinta loo yaqaanay waa kuwii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimaadeen inay muslimeenna ay sheegteen kadibna magaalada madiina ayay ku daltabiyoodeen xanuun baa ku dhacayo way ku noolaan kari waayeenoo dad waxay iska haayeen meel egana ku nool bay iska haayeen kadibna markii la qabsan waayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baxa oo geelaa meesha daaqaaya intaa u tagtaan caanana ka caba kaadisna ku tarsada kadibna intay caafimaadeen ayay waxay dileen addoonkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ayay dileen geela la joogay bay dileen waxaa kaloo sameeyeen geeliina way dhaceen kursi radia allaahu canhu ayaa markaa ka daba tegey geeliina ka soo badbaadiyey nimankiina iyagoo maxaabiisa ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu keenay kadibna intay ku sameeyeen addoonkii ayaa lagu sameeyey oo gacmaha iyo lugaha ayaa laga jaray indhahay ka soo rideeni indhahana waa laga soo riday iyagoo carada leefleefaya haraad iyo oon daraaddeedna banaanka ayaa lagu daayey sidii baana markii dambe ay ku wada bakbaktiyeen oo ku dhinteen marka qisadaasuu sheekhu raxmatullaahi calayhi inoo sheegaya kursina radia allaahu canhu yowma fatxi maka ayuu shahiiday radia allaahu canhu wa ardaah wa bacdu intaa kadibna istanqada istanqada alifta ku taagan waa alfidlaaqun weeyaan marka istanqada wuxuu badbaadiyey liqaaxahu ayuu badbaadiyey haleeladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haleeladu waa geela dhalmucsiibka ayaa haleelo loo yaqaanaa liqaaxna isaga ayuunba loo yaqaanaa liqaaxahu waa jamcu liqxatin weeyaano waa geela dhalmucsiibka ah ayuunbaa looga jeedaa minman ayaanu ka soo badbaadiyey istacwada calayhi geelaa la wareegay oo geel cidii qaatay ayuu ka soo dhiyey afartaa duulaan ee aynu soo marnay ee ay ugu horeysa wadaan iyo buwaad iyo cushayra iyo badrun iluulaa sida aynu dhammaantood ku soo wada aragnay waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u baxay markii laga reebo tan u dambeysay ee badrun iluulaa laga reebo wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u baxay inuu ganacsigii qoraysh ay lahayd uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhexda uu galo marka laba jeerna waxay ahayd maxaa la yidhaahdaa maray soo socdeen iyo maray sii socdeen ayay ahayd iyadaana markii dambe sababtay badarulkubraa sababtay waxaa laga faa'iideysanaya markaas in la qaadi karo duulama waaweyn oo lagu raadinayo dhaqaale iyo hanti lagu raadinayo ayaa laga faa'iideysanaya oo ay bannaan tahay in duulaan dhan la diyaarin karo lagu raadinayo khaniimo lagu raadinayo la diyaarin karo waxaad laakiin isweydiin kartaa sow rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma oranin qofkii ilaahay dartii u jihaadaya waxa weeyaan man qaatala litakuuna kalimat allahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiili illaah qofkaasunbaa fii sabiili illaahi ku taagan qofkan markaa duulaadka qaadaya ee khaniimo raadinaya sidee buu soo gelayaa markaas man qaatala takuuna kalimat allahi hiya alculyaa uu soo gelaya qofkani wuxuu u soo gelaya waxa weeyaan duulaanka la qaadayo ee khaniimada lagu raadinayo ee hantida lagu raadinayo marka la diidiyo waxa weeyaan oo markii hanti keliya loo duulayo niyad kaloo lagu duulayaan haba yaraatee aysan jirin laakiin haddii ay tahay hantida la raadinayo hanti niyadda lagu raadinayo ay tahay hanti kelmadda ilaahay tabaaraka watacaala u qor yeelo oo khaniimo taa lagu raadsado amaba qofkan markuu duulaayo ilaahay kelmadiisana inuu kor yeelo uu duulaayo khaniimo inuu raadsano uu duulaayo laa bas colays malah waxaa la diiday keliya maxay tahay in duulaankaaga uu noqdo duulaan ku salaysan keliya hanti keliya ku salaysan uu noqdo oo niyad kale aanad lahayn taa lafteedana dembi kaa soo gaari maayo laakiin waxaanad ka helahayn maxay ajarkiibaa kaa lumaaya laakiin gaalo in lagu duulo oo hantida ay leeyihiin lasoo qaato oo qofku khaniimo uu raadsado wax diidaya haba yaraatee ma leh wax dembiga ka soo raacayeen haba yaraatee ma laha waa xoolo xalaal ah bal waa axlal xalaal qof cuquuto midka xalaashan weeyaan waana shaygii keliya taala ahaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku noolaaba marka waa shaygii nolosha rasuulka uu ku noolaaba calayhi salaatu wasalaam marka waxay ka faa'idaysanaynaa duulaamo waaweyn la diyaarin karo oo hanti lagu raadinayay dhinaca kale waxay noo faa'idaynaysaa markaas hantidu inay ka mid tahay waxyaalaha jihaadku ku socdo ee camal islaamiga ku socdo inay ka mid tahay ayaynu ka faa'idaysanaynaa taasna waxay noo faa'idaynaysaa hantidu qiimaha ay leedahay ayay noo faa'idaynaysaa sala ajligeed baa qur-aanka dhexdiisa markastoo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sheego in nafta iyo maalkaba la bixiyo la jihaado waxaa allah tabaaraka wa tacaala horreysiiya maalka ayuu horreysiiya ilaa toddoba sideed aayadood ayaa qur-aan ku soo arooray biamwaalikum wa anfusikum ku soo aroortay markii laga reebo hal aayad inta kale waxay soo horreysiisaa maalka ayay soo horreysiisaa in allaha ishtaraa markii laga reebo inta kale waxay soo horreysiinaysaa biamwaalikum ayay soo horreysiinaysaa fabadrun ilkubraa allahu akbar waa beder waa khaswadii duulaankii weynaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qaaday waa yowma alfurqaan yowma altaqa aljamcaani weeyaan fabadrun ilkubraa fabacda badrun iluulaa badertii koowaad waxaa dhacday kadib badrun ilkubraa ayaa dhacday oo maxaa duulaanka loo qaaday liciiri sakhrin sakhrin sakhar ninkii la oran jiray safarkiisii ayaa la aaday waa sakhr ibna xarb ibna umayata ibna cabdishams ibna cabdimanaaf abu sufyaan bucaan oo ku yahay aayibatan xaalay tahay mid ka soo laabatay min sha'miha shaam ka soo laabatay oo shaam markay ka soo noqotay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam duulaankan u qaaday bilkuthur xoolaa tira badanna ay la soo laabatay waynu arki doonaa insha allahu tacaala xoolahay waday waynu arki doonaa ragga wadayna waynu arki doonaa intay dhammaayeen laakiin beder maxaa tahay in badan waxaa laga yaabaa in la maqlo beder beder maxaa beder loogu bixiyey culimada qaar waxay yidhaahdeen waxaa beder loogu bixiyey nin reer bani kenaana ahaa oo qoday oo beder ibnu makhlad ibnu nadar la oran jiray ayaa loogu bixiyey taas waa qowl saas oranayaa jira qowl kale jiro oranaya me nin kale oo ninka meesha qoday ah waxaa la oran jiray beder ibnulxaarith ayaa la oran jiray sidaasaa markaa loogu bixiyey marka ninka reer bani khifaar reer bani kinaanama reer bani khifaar ayuu ka tirsanaa culimada qaarna waxay yidhaahdeen maye beder waxaa loogu bixiyey waxa weeyaan meesha magaca eelka ayaa beder la oran jirayo waxaa loogu bixiyey culimada qaar waxay dhahdeen liistidaaratiha baa loogu bixiyey wareegay saa u wareegsan tahay ayaa ceelka lagu biy ceel wuxuu afkiisu uu yahay oo uu yahay ama wareeg uu yahay ayuu ahaa dee dayaxana waxaynu naqaanaa inuu qaab ooya u samaysan yahay ayaynu naqaanaa oo wareega u samaysan yahay culimada qaarna waxay idhaahdeen maye lisafaa'i maa'iha baa loogu bixiyay eel waxaa biyihiisu aada u saafiin ayuu ahaa saa laajili habeenkii dayax markuu joogo biyaha dhexdooda laga arki maxay dayaxa laga arkaya saasaa markaa beder loogu bixiyay ayan kaanat sayda tobaa noqotee beder waa goofkaa yar iyo tuuladaa yar ee aan weyneyn weeyaan laakiin waxaa magac u yeelay ghaswadaa weyn ee ka dhacday baa magac u yeeshay ilaa ay noqotay meel daafaha dunida oo dhan laga yaqaano oo macruufa oo caan ah qof muslima oo islaamnimo sheegta oo caamiya culimada ay isku si u yaqaanaan ghaswadaasi waxay dhacday maalin jimcaha toddoba iyo tobankii ramadaan sanadii labaad ee hijiriyada ayay dhacday rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam asbaabta uu duulay waxay ahayd taa sheekhu raxmatullahi caleyh matniga noo saarayo waa ciliciiri sakhrin aybata min shamihaa bilkuthri xoolo badan bay la soo laabatay macna xoolo haddaynu sheegno ay leeyihin culimmadu waxay wadeen safaraydaasi waxay wadeen laba kun awr ayay wadeen kun awr oo raran ayay wadeen kunka awr waxaa saarnaa konton kun oo diinaar oo dahab khaalis ah ayaa saarnaa waa xoolo aada u tiro badan weeyaan ragga wada ee waardiinaya maa taqaanaa ragga wada ee wada ee waardiinaya tiradii ugu badneed waxaa la gaarsiiyey lixdan qof ayaa la gaarsiiyey tirada kale waxay leedahay waa afartan tira saddexaadna waxay leedahay waa soddon waa hanti weyn oo dagan weeyaan macnaha rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam khabiir buu ahaa saasuu markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam rabay inuu uga faa'iideysto laakiin ilaahay baa tabaaraka wa tacaala wax ka weyn doonay oo wax ka weyn oo xoolihiiba uga faa'iido badan xoolihiina ay heleen laakiin guul la yaabla ay ka gaadheen ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu doonay oo ilaahay baaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam u kaxeeyey sida qur-aanka lagu sheegay liyaqdiya allahu amran kaana mafcuula liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala u kaxeeyey rasuulku ciidanku watay waxay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban ayay ahaayeen lixdan iyo afar muhaajiriin ayay ahaayeen laba boqol iyo dhowr iyo afartanka soo hadhayna ansaar ayay ahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam liwaaga iyo bandiiradda wuxuu u dhiibay muscab ibnu cumayr ibnu haashim ibnu cabdimanaaf ibnu cabdidaar saxaabigaa la ohan jiray qiimaha badnaa ee safiirkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahaa ee magaalada madiina u sii sallaxay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo bandiiradda u dhiibay asbaabta ugu dhiibay maxay ahayd asbaabta ugu dhiibay waxay ahayd qoreysh aslan waxaa calanka u hayn jiray reer bani cabdidaar ayaa calankooda iyo raayadooda hayn jiray dhinaca ka soo horjeeda waxaynu arki doonaa insha allahu tacaala walaalkii abucasiis ibnu cumeyr ayaa isaguna calanka qoreysh wadaa waxaanu ka mid noqon doonaa maxaabiista lagu soo faruxiri doono dagaalkaas iyo macrikada lagu soo faruxiri doono rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine wuxuu waali uga dhigay abulubaaba ibnu cabdilmundir saxaabigaa la oran jiray oo ansaari ahaa ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uga dhigay waali salaadana waxaa sii tukinayey dadka cabdillaahi ibnu ummi maktuum ayaa dadka salaada sii tukinayey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uga tagay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markuu baxayey dadka wuxuu ku caraadiyey inay dhaqaalahan iyo hantidan ay ka faa'iidaystaan oo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam haadihi ciiru qurayshin fiiha amwaaluhum way fakhrujuu ilayha lacala allaha yunafilakumuha wuxuu waatan safarkii qoreysh xoolo aada u tiro badanna way wataay waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaysataane xoolaha loo baxo ayuu rasuulku yuri calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna marka colays badanba lama saarin safarkaasun baa la filayay in lasoo qaniimaysto saa la ajligeeda tiro badan saasaanay ugu bixin oo sheekhu markaa inoo rabaa inuu inoo sheego safarkaa markuu rasuulku baxayay sala allahu caleyh wasalam in gaadiidkuna yaraa in hubka la watayna ay yaraayeen isticdaad iyo diyaargarow badanna aan la gelin wuxuu leeyahy sheekhu marka waactaqabuu waxay isku cidhbiyeen fii daalika almasiiri socodkaas ay u socdeen khaswadaas kullu halaathatin saddex waliba calaa baciirin hal awr waana awrta la watay waxay ahaayeen toddobaatan awr ayay ahaayeen toddobaatanka awr ayaa saxaabada saddex walba waxay isku badbedelayaan oo isku cirbinayaan hal awr bay isku bedelayaan markaas toddobaatanka awr haddii saa ku dhufanno waxay noqonaysaa laba boqol iyo toban qof bay noqonaysaa markaa laba boqol iyo tobankii qof ee kale xaggee aadeen waxay leeyihiin culimmadu waxaa laga yaabaa in sidan loo sheegay oo marbaa macnaa marba saddexba awrka wadata kadibna inta kale way lugeynaysaa waa iska socotaa hadhow waa la isku bedelayaa saddex kalaa la siinaya macnaa saasay markaa toddobaatankan awr ay isugu badbedelayeen wactaqabuu way isku badbedeleen oo way isku cidbiyeen cuqubadu waa noobada waa kaltanka fii daalika almasiiri socodkaas kullu halaatatin saddex walba calaa baciirin hal awr bay isku cirbinayeen walam yakuunuu ma yahayn saxaabadu diyaargarowgii yaraa iyo diyaargarow la-aantiibuu sheekhu rabaday inoo sheego walam yakuunuu ma yahayn awcabuu qaar u diyaargaroobay lilxarbi dagaal id cileen maa hazo umay duulinba aslanba ligayri naxbi rakbi gaadiidkaa safarka wada inay soo khaniimaystaan waxaan ahaynba umay duulin de gaadiidkana waxaanu sheegnay in ragga wada ay ahaayeen lixdan markii loogu badiyey ay ahaayeen haddii saddex boqol iyo dhowr iyo toban saxaabi meesha ay marayaan lixdanna ay meesha marayaan hubka iyo qalabka dagaal ee loo qaadanay waxay tahay waa in yaroo fudud oo ku fil oo isaga filan weeyaan laakiin sidaan arki doonno marka dambe inaana hubla-aan ahayn ayaynu dareemaynaa laakiin way yaraayeenunbaa looga jeedaa un saxaabaduna mar walba waxay jeclaayeen inay la kulmaan safarkaasay la kulmaan oo ilahay baa qur-aankiisa ku sheegay waid yacidukum allahu ixda طaa'ifatayni annahaa lakum watawaduuna ana gayra dati shawkati takunu lakum wayuriidu allahu an yuxiqa alxaqa bikalimaati wayaqطaca daabira alkaafiriin yuxiqa alxaqa wayubطila albaطila walow kariha almujrimuun walam yakuunu mayhan saxaabadu awcabuu qaar u diyaargaroobay ay tajahazuu lilxarbi dagaal umay diyaargaroomin id cilee maa hazow umay duulinba saxaabadu ligayri naxbi rakb ligayri haniimati rakb macnaa haniimadaas oo haniimaysanayaan safarkaa mooyaan wax kaloo may duulin walaysa cindahum agtoodana ma yahayn saxaabada seefihii yaryaraa seefaha tiryaraantoodii ayuu hadda inoo sheegeen walaysa cindahum agtoodana ma yahayn cidda saxaaba macnaha min asuyuufi xagga seefaha hayru thamaanin sideed seefood waxaan ahayn kuwaasoo xutuufun ah qaar aada u baabiyey lilcidaa cadowga aada u baabiyey laakiin waxay noqdeen ay sideed seefooda waxay noqdeen halaagay cadowgii halaagay bay noqdeen marka sideed seefood buu sheekhu raxmatullahi calayhi inoo sheegay inay wateen laakiin wax ku soo arooro badanoo xoog leh ma jiraan waxaa lagu yaqaanay carab si gaar ahaana saxaabada markay meel u baxayaan inay diyaar iska qaataan hubkooda iyo seeftoo iska qaataan laakiin sheekhu calaa kulli wuxuuna rabaa inuu noo cabiro maxay in hubka ay wateen saxaabada uu ahaa hub aada u yar oo ahaa hubkiina uu noqday hub barakaysan uu noqday rasuulku calayhi salaatu wasalaam meel afar malxalo u jirta afar maalin guur u jirta magaalada madiina ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam isku urursaday oo ciidankiisiina uu ku urursaday ciidankana halkaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loogu soo bandhigay kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilmihii yaryaraayee ciidanka soo raacay ayuu meesha ka soo celiyey raggii maalintaa la soo celiyey waxaa ka mid ahaa cabdullaahi ibnu cumar usaamata ibnu zayd raafic ibnu khadiij baraa ibnu caazib zayd ibnu xudayr zayd ibnu arqam iyo zayd ibnu thaabit iyo rag kale ayaa la soo celiyey laakiin waxaa dhacday saxaabi la oran jiray cumayr ibna abi waqaas inuu ka mid ahaa ciyaalka yaryar oo ka mid ah saxaabigaa markii la soo celiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu ku ooyey uu isku maray waanu ku ooyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkii qiirada haysa iyo ooyinta haysa u arkay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam iska fasaxay ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ujeedo ka lahay waxaa ku shahiiday macrikada iyo dagaalka ayuu ku shahiiday cumar ibn abuqaasna wuxuu la walaal yahay sacad ayuu walaal uu leeyahay hadhowba insha allahu tacaala inoogu iman doontaa eh, shahaadada bader markuu tirinaa sheekhu ayuu inoogu keeni doonaa walaa min alkhayli fardahana kamay wadan siwa thnatayni laba waxaan ahayn waqad kafathum laakiin waxay kaga fillaatay labadii faras uhbata tamkiini qarashkii meesha lagu qabsanay oo dhan way kaga fillaatay maana mana waa wixii loo baahnaa un bay kaga fillaatay iyo muga jeedaa un icdaadkii iyo alaabtii yarayda dagaalka lagu qabsanayay way kaga fillaatay labada farasna faras waxaa lahaa saxaabigii qa- qiimaha badnaa ee la oran jiray almiqdaad ibnu camr oo miqdaad ibnu aswad loo yaqaano magaciisana waxaa la oran jiray sabax ayaa la oran jiray faraska labaadna waxaa iska lahaa mirthad ibn abi mirthad alghanawi asabalna waa la oran jiray rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam xilliga noocaasa mabuu lahayn farda muu lahayn fardiisuna wuxuu bilaabmeen oo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu samaystay dagaalka badar kadib ayuu samaystay marka halka aynu ku dayna insha allah waxaynoo sii bilaabmi doonta markaas abu sufyaan oo maqlay in dhexda loogu jiro maqlay kadibna qayladhaan u diray reer qoreysheed qayladhaantii iyo wixii ay keentay aynu insha allahu tacaala beri kasii qaadno subxaanaka allahuma bixamdig ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
وللدين ضاحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال